بsm الlh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qال الإmam أbو cبdالرحmn النsائي رaximh الlه taعaalى bab الsحr sxirkii ayuu u baab yahay cadayntiisa xukunkiisa cadayntiisiibuu u baab yahay marka kitaabu lmuxaaraba iyo waxaa loogu soo daray maadaama sixirku uu fasaadka ka mid yahay qofkiisuna yacni ama uu kufriba yahay ayaa marka baababkan loogu dhex daray iyo inuu dil mutaysanayo iyo in kale maadaama laga hadlayo masalada sidaa uu dil iyo mutaysan karo ayaa halkan marka looga hadla وبالإsناaد qال أخبرnا محمد بن العلاء وهuوa أbو كرyب عن بن إdrيiسa وهuوa cبدالله بن إdrيس الأwdي qال أخبرnا شhuعبة عن عمر بن mرة عن عبدالله بن سلمة وهuوa المrاdي الكوفي صدوq تغyر حفظه عن صفوان بن casاal qال qاla yahوudiy لصaaxibihi yahuudi ayaa saaxibkiisa ku yidhi idhab bina إilىa hada النabiy nakeen oo nala aad nebigan qaala lahu saaxibuhu saaxibkiisii baa wuxuu ku yidhi laa taqul nebiyun nebi ha dhihin low samicaka haddii uu ku maqlo kaana lahu arbacatu acyun afar indhood ayuu yeelana yacni kinaayo waxay ka tahay can ziyaadati alfaraxi wa fardi suruur yacni aad ayuu u farxayaa faraxa ka badbadanayo saasay marka kinaayo ka tahay maxaa yeelay id ilfaraxu yuujibu quwata alacdaa qofku markuu farxa farxaddu waxay keentaa yacni acdaada ayay quwo u keentaa xoog wa tudaacifu lquwaa xooggana waa labalaabaysaa ayb wa tadaacufu lquwaa yushbihu tadaacufa alacdaa qofka xoogga ku jira inuu labalaabmo oo u yacni tadaacuf ou sameeyana waxay u ekaanaysaa ama ay shabahaysaa xubnihii oo labalaabmaayo alxaamilata ee quwadaas awooddaas wado lahaa iyada wado sindi sidaasuu yidhi marka haddaad tiraa nebi waa isla aad buu u farxayaa quwo iyo wuxuu ka helayaa iyo karti meeshii uu laba indhood ka lahay ka-anama afar indhood inuu leeyaho kalu noqona ayb marka haka farxinin qaala faatayaa rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama nebigay u yimaadeen wasaأlaahu can tisci aayaatin bayinaatin sagaal aayadood oo cadcad bay su-aaleen faqaala lahum wuxuu ku yidhi laa tushrikuu biاllahi shay-a marka wasaأlaahu can tisci aayaatin sagaal aayadood ayay su-aaleen sagaalka aayadood marka de sagaal mucjizo miya aayaad ila waa calaamaad iyo waxyaabahaas waxyaabahan hadda uu sheegayana aayaad oo mucjizaad ama ma yihiin arrintaa ibnu kathiir wuxuu leeyahay tafsiirkiisa walaqad aataynaa muusaa tisca aayaatin bayinaatin ayuu xadiidkan keenay wuxuu yihi marka wahuwa xadiidun mushkilun xadiidkan waa ishkaal baa ayuu keenaa buu yihi wacabdullaahi bnu salimata fii xifdihi shay cabdullaahi bnu salimata almuraadi ama alkuufi xifdigiisa waxbaa ku jiro waqad takalamuu fiihi wayna ka hadleen oo xagga xifdiga walacalahu ishtabaha calayhi waxaa laga yaabaa inay iska dheeh gashay adtiscu alaayaatu bilcashri alkalimaat yani meeshuu toban kelmadood ka dhihilahay buu sagaal aayadood yidhi waayo waxa soo socda waa toban kelmadood waa toban sagaal ma aha mucjizaadna ma aha sagaalkii aayad ee nabiyullaahi muusa la siiyeyna waa ushii nabi muuse iyo waxyaabihii laamidka ahay iyo duufaantii iyo jaraadkii iyo waxyaabihii noocaas ahaayo marka sagaal aayadood iyo tobankan kelimadaa iska dhex gashay ilee xifdigiisaa dacfi ku jiraaye nacam sidaas marka ayuu yidhi fa inahaa wasaayaa waxay ahayd dardaaran fi towraati ku jirta tobankan laa tacalluqa laha biqiyaami اlxujati calaa fircawn yani waxyaabaha hadda lasoo wado wax fircawn xujo ku oogaya ma aha sagaalka aayadoodoo suurat lisraana wax fircawn xujo ku oogayay ahaayeen walaqad aataynaa muusaa tisca aayaatin bayinaatin fas'al bani israa'iila waa wax marka fircawn isaga xujo dushiisa ku oogayay ahaayeen kuwaanna ma ahan sidaas saa darteed marka xadiidka ee cabdullaahi ibnu salima ayaa marka tisca aayaatin yidhi meeshii ay ahayd tis yacni cashara kalimaatin faqaala lahum wuxuu ku yidhi laa tushrikuu biاllaahi shay-aa ilaahay cidna cibaadadiisa hala wadaajinina waxba walaa tasriquu ha xadinina walaa tasnuu ha sinaysanina walaa taqtuluu ha dilinina annafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq nafsaddii ilaahay ou xarimay in ladi la gooyo oo la dilo ilaa xaq maahan walaa tamshuu ha soconnina biberi'in qof beri ah ilaa dii suldaanin nin madaxa xaggiisa ha ugu soconnina yani nin aan dembi gelin nin madaxa ha ku dirinnina walaa tasxaruu ha sixrinina maxalushaahidka meesha walaa taakulu ribaa ribada ha cuninina walaa taqdifu lmuxsanata gabar muxsanadana ha qadfinnina walaa tuwalluu yowma azaxfi maalinta muslimka ee gaaladu dagaalamayaana ha jeesanina wacalaykum khaasatan idinka waxaa dushiinaa si gaar ahaaneed yahuudu yaa yahuudu yahuudey anlaa tacduu fi sabti sabtiga in aydnan ku xadgudbin oo aydnan shaqaysanin oo ugaarsigii iyo wixii la idinkaga reebay inaydnan ku xadgudbin tahay idinkay gaar idiin tahay faqabaluu yadayhi labadiisa gacmooday dhunkadeen iyo warijlayhi labadiisa lugood wa qaaluu waxay yidhaahdeen nashhadu annaka nebiyun waxaan qiraynaa inaad nebi tahay marka nashhadu annaka nebiyun maahan inay ku islaamayaan intaas waayo ayagu markay leeyihin in inaad nebi tahay maxaa laga wadaa in lagu warramaan rumaynaynaa ilaahay xaggiisa in lagaaga warramo ayaan rumaynaynaa maxaana laga rabaa iyaga inay nebiga u rumeeyaan in ayaga loo soo diray dadka loo soo diray inay ka mid yihiin daacadiisuna waajib ku tahay rasuulnimona ay u qiraan tan laga raba taas waa laakiin inay yidhaahdaan nashhadu annaka nebiyun yahuudinimadii ma uga baxayaan taas walidaalika a'immadu waxay leeyihin qofka yahuudiga ama ahlu kitaabkaa markuu soo islaamayo wuxuu ku islaamayaa de shahaadateynkii iyo inuu ka beri noqdo wixii uu ku jiray oo ahaa marka yacni baatilkii ou aaminsanay shirkiga iyo gaalnimada ahayd laakiin ninka iska mushriga awal ahaa haddii ama wathaniga ahaa mujaradi shahaadateyn haddii uu la yimaado isaga de wax hore oo asagu diin oo kale u ahaay maunan qabin siyaalkaasay marka u kala saarsaaraan qaala wuxuu yidhi famaa yamnacukum maxaa idiin diidaya haddaba an tatabicuunii inaa ay soo raacdaan bal fiiri inaynan islaamin tanaa ku tusayso wuxuu yidhi rasuulku uu yidhi maxaa idiin diidaya inaa ay soo raacdaan qaaluu waxay yidhaahdeen ina daawuuda daawuud dacaa wuxuu tuugay bian laa yazaala inuunan ka zuulin min duriyatihi duriyadiisa nebiyu nebi wa inaa anaguna naqaafu waxaan ka cabsanaynaa in itabacnaaka haddaan ku raacno an taqtulanaa yahuudu haddaan ku raacno inay yahuudna dishaan ka cabsanaynaa marka ma ku raacayna waay soo maa marka ma ku raacaynaba diyaar uma nihin daacadaada dee risaalada inay ayagu mu ku wajahan tahay ma aynan rumaynin qaala abu cabdiraxmaan xukiya can shucbata waxaa laga sheegay qaala sa'altu camra bna murata can cabdillaahi bni salimata ayaan ayaan su-aalay xaggiisa ka su-aalay faqaala lii wuxuu igu yidhi tacrifu watunkir camru bnu mura wuxuu yidhi marka tacrifu watunkir yacnii nin xifdigiisa dacfi ku jira waay marna waad waad aqoonsanaysaayo waxa uu sheegayo waad garanaysaa marna waxa uu sheegayo waad inkiraysaayo yani xifdigiisa marka yaa si ah qaala abu cabdiraxmaan wacabdullaahi bnu salama alafdas matruuku lxadiidi weeyaan huwa basriyun waa basri cabdullaahi bnu salamahan marka ma ahan midkan sanadka ku jiro waa mid kale weeyaan kan ayb midka marka kii hadda aan soo marnay ma aha midkan uu sheegayo cabdullahi bnu salamata alafdasna laysat laysat lahu riwaayatun fi lkutub sita wax riwaayo a kutub sita kuma laha ayb qaala baabu lxukmi fi saxarati xukunkii caddayntiisii buu u baab yahay dadka wax sixro ku saabsan wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas qaala xadaanaa abu daawuud wahuwa ayaalisiyu qaala xadaanaa cabaadu bnu maysarata wahuwa alminqariyu albasriyu almucallim layin اlxadiid ayb caabidun rawaa lahu tirmidiy wالnasaa-iy wabnu maaja fi الtafsir can اlxasan can abi hurayrata marka sanadka xadiidka ninkanna waa ku jiraa daciif riwaayat اlxasan can abi hurayrana waa tahay waa munqaطica qaala qaala rasuulu llahi sal ll slam nebigu wuxuu yidhi man caqada qofkii gunto cuqdatan guntin uma nafada fiihaa dabadeed afuufo waa saxarada iyo caadadooda waxba intay guguntaan ayay afuufaan faqad saxara waa sixray waxbuu sixray waman saxara qofkii wax sixrana faqad ashraka ilaahay buu la wadaajiyey cibaadadiisa cid kale waman tacallaqa qofkii yacnii surto shay-an qofkii marka waman tacallaqa qofkii ku dhego shay-an shay qofkii ku dhego ku dhego macnaheeda marka waxay tahay wax marka uu magangelayo oo sharta iyo uu ka magangelayo wukila ilayhi xaggiisa loo loo loo loo daayaa oo isagaa loo xil saaraa yani shaygaa aada ku dhegtay ayaa meelha ku geeya la dhahayaayo isagaa lagu ayaa loo xil saarayaa marka man tacallaqadaas marka waxaa weeyaan suyuudi zahru rubaa sharaxa oo xaashiyada oo kitaabka wuxuu leeyahay man callaqa shay-an qofkii xirto shay min atacaawiidi tacaawiid tacaawiidta ka mida atacaawiid waa waxyaabahan qardhaasyada iyo xirsiga waatamaa-imi iyo tamaa-imta waa isla mid wa ashbaahihaa iyo wixii la mid ah muctaqidan anahaa tajlibu ilayhi nafcan isagoo markaa ictiqaadsan inay nafci u keenayso ow tadfacu canhu dararan ama dhib inay ka celinayso uu aaminsan yahay u xirto qofkaas waay marka man tacallaqa shay-an wakiila ileyhi waa loo dhaafaa waa loo dhaafaa macnaheedu marka waxay tahay bal waa kaasaa waxa u tarta waan ilaahay garabkiisau ka baxaa waxaasaa lagu haleynaa marka eed haddii war yacni qardhaastaas iyo waxaas lagugu haleeya maxay kuu taraya oo ilaahayna maciyadiisa aada weyso aaday u daran tahay marka qardhaasaha markaa ama xirsiyaalka haddii ay de qur-aan iyo dikri oo uu ku qoran yahay oo la fahmi karo xirashadeedu waa waa la isku khilaafay haddii laakiin wax ku qoranba aan la garanaynin amaba waa la garanayo magacyo shayaadiin iyo waaye kuwayaalka noocaas oo kale waa shirki iyada taas taa iyadu waa shirki war ma laha middan laakiin qur-aanka qofka u xiran iyadu shirki la dhihi maayo laakiin khilaaf ma lama la xiro karaa mase lama xiro kara khilaaf baa ku jiro cabdullaahi bnu camr bn alcaas waxaa la sheegay ilmaha yaryar oo kale aan ducooyinka xifdi karin ama inay ihmaaliyaan iyo uu ka baqaayo waa intuu u qoro ayuu qorta u suri jiray meeshaas marka taas marka khilaaf baa ku jira de dadkan iyada lafteeda ma mafaasid la-a waxaa laga yaabaa de isagoo qur-aankii oo korkiisa ku xiran yahay musqul inuu iska galo oo saxaro kor fadhiyo oo yacni waxyaaba aan laa-iq qur-aanka u ahaynaa ka imaan karo waa in la iska dhaafaa fiican oo qofku adkaarta ou akhristo hadduu rabo xirsi xir wax uu ku isku xijaabo ou isku xirsi xiro hadduu rabo adkaarta nebiga ka sugnaatay sal ll ly slam ha barto qur-aanka ilaahay ha akhristo iyadaasaa cibaadana u ah dhowri uuna ku dhowrsamaa qaala baabu saxarati ahli lkitaab ahlu kitaabka saxaradooda yacnii yahuudda iyo nasaarada saxaradooda kuwa saaxiriinta ah wa bihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sali can abi mucaawiyata can ilacmash can ibni xayaana huwa yaziid bnu xayaan altaymiy alkuufiy hiqat rawaa lahu muslimu wabu daawuuda waannasaa'iy yacni yaziida buu ujeedaa can zayd bni arqam qaala saxara nabiya sal l slam rajulun nabiga nin ayaa sixray min alyahuudi yahuudda ka mid ah fashtakaa lidalika ayaaman arrinkaabuu ayaamo u xanuunsaday meeshaas marka saxarka nebiga dadka muctasiladoo kale iyo caqlaaniyiinta iyo waa inkiraan oo waxay yidhahdeen nebiga lama sixrin ee haddii aan dhahno waa la sixrayna waxaa meeshaa kasoo baxaysay leeyihiin ee dee qof sixran ee wacdi yacni diinta uu sheegaayo iyo axkaamta waa igu soo degtay ou dhahaayo iyo see loo aaminayay ay leeyihiin sixir waaye waxaan iyo ninkan waa masxuur iyo ayaaba run noqonaysay ayay leeyihiin laakiin sidaas ma aha ahlu sunnaha marka xadiidka nebiga in la sixray oo labiid ibnulacsom ou sixray bukhaari iyo muslim ayaa warinayaan sixirkaasuna marka ma ahan sixir nebiga sala allahu calayhi wasalama maskaxdiisa bedelayna maaha oo yacni ku keenay yacni sidii waali oo kale ku keenay ma ahan waali waa ka nasahan yahay nebiga sal ll slam mustaxiil ay ka tahay waalida ee mid dhinaca waxyiga ka taabtayna ma aha oo dhanka waxyiga ma ka taabanin nebiga sixir iyo jirra midna kama taabanin dhinaca waxyiga ee sixirkaani wuxuu ku ekaa keliya haweenkii baa xoogaa laga qabtay haweenkiisa ayaa laga qabtay ee taasna hadda waa waa marad min alamraad waana ku bannaan tahay ambiyada inay jiradaan oo nebigu waa xanuun waa xanuunsan karaan laakiin wax isaga caqligiisa iyo waxyiga ku tacalluqo ma aha yani biitifaaqi ahli الsunnati waاljamaaca ayb sidaasaana marka lagu jamcinayaa labada arrinba faataahu jibriilu baa u yimid calayhi الsalaam faqaala wuxuu yihi ina rajula nin min alyahuudi ka mida saxaraka waa ku saxray caqada laka cuqadan wuxuu kuu guntay guntinmo fii bi'ri kadaa wakadaa ceel heblaayey hebel ceelka ayuu kuugu guntay oo kuu geliyey fa arsala rasuululahi sal l slam nebiga waa diray dad buu diray fastakrajuuhaa way soo bixiyeen fajii'a bihaa waa lala yimid faqaama rasuululahi sal l slam nebiga waa kacay kaanamaa nushita min ciqaal sidii isagoo dabar laga furay oo kale famaa dakara dalika arrinkaa ma uunan sheegin famaa dakara ma uunan xusin dalika kaagaas lidalika alyahuudiyi uma sheegin ninkii yahuudiga ah ma uunan u sheegin rebelow maxaad ii sixirtay ee ma dhihin walaa ra'aahu yahuudigiina ma arkin fii wajhi nebiga wejigiisa kama arkin qadu weligiis xataa kama dareemin rasuulka sal ll ly slama wejigiisa marka nebiguna muxuu saa u yeelay marka shar inuu kiciyo ayuu diidayay rasuulka sal lla ly slam sida bacd alaxaadiid ku cadba nacam hadda wixii haddii uba ka caafimaaday dibindaabyadoodiina la ogaaday marka inaan wax yani shar iyo dhibaato inaan kiciyo ma rabo saas oo kale uu yihi nebiga sal lla ly slam marka haddii qofka hadda shartiisa laga cabsanayo kale ama laga baqaayo inay shar kacdo qofka asagoo xaq leh waa ka tegi karaa xaqiisa ayb qaala baabu maa yafcalu man tucurida limaalihi marka baabu maa yafcalu waxa uu sameynayo caddaynteediibu u baab yahay man tucurida qofkii loogu soo banbaxo limaalihi maalkiisa qofkii maalkiisa in laga qaata la rabo loogu soo banbaxo waxa uu sameynayo wa bihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariy fii xadiidihi can abi laxwas can simaakin can qaabuusa wahuwa qaabuus bnu lmukhaariq laa ba'sa bihi rawaa lahu abu dawuuda wannasaa'iy wabnu maaja kaashifka imaamu dahabi wuxuu ku yidhi yujhalu lama yaqaano waa majhuul macnaha laakiinse raawi kalou leeyahay taariikhi misr libni yunus waxaa ku sugan ninkan oo uu ka warinayo abu isxaaq uu ka warinayo marka haddii abu isxaaqna uu ka warinayo haddana uu ka warinayo simaak laba raawiyow haystaa jahaalatulcayn horta waa ka baxay sidaas uga baxay tawhiiqiyana waa haystaa bacdu ahlilcilmi buu ka haystaa ama yacni qabuul nooc tacdiila can aabiyihi aabihi mukhaariq bnu sulaym ayaa la yidhaha mukhtalafun fii suxbatihi ibnu xibbaanna wuxuu ku tiriyey fii hiqaati الtaabiciin rawaa lahu الnasaa-iy qaala jaءa rajulu ilaa rasuuli اllahi sal l slam nin baa nebiga u yimid xaa وأخبرني علي بن محمد بن علي وهو المسيسي القاضي ثقة روى له النسائي قال حدثنا خلف بن تميم وهو أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق عابد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق عن أبيه قال وسمعت سفيان الثوري وسمعتdan marka waxa dhahay waa min kalaami khlf bni tamiim khlf bnu tamiim baa wuxuu leeyahay wasamictu sufyaan الthawriy yuxadiثu bihada اlxadiiثi marka iyuu ka warinayaa isagana marka simaaguu ka warinaya sufyaan thawri marka khalf bnu tamiim ayaa laba sheekh le abulaxwas iyo yani waxaan ujeedaa laba sheekh uu leeyahy abulaxwas iyo sufyaan thawri sanadka inta kalena waa is leeyihiin oo labadaba simaak bay ka warinayaan can qaabuus can abiihi yuxadidu bihada alxadiidi qaala jaءa rajulu ila nabiyi sal l slam nin baa nebigu u yimid faqaala wuxuu yidhi alrajulu yaأtiinii nin baa ii imaanaya fayuriidu maalii maalkayguu rabaa qaala wuxuu yidhi dakirhu biاllaahi ilaahay ilaahay xusuusi oo ku cabsii war ilaahay baan ku xusuusinayaa hay dheh qaala fain lam yadkur hadduunan xusuusanin qaala fastacin calayhi man xawlaka dadka agagaarkaaga joogo u kaalmayso min almuslimiina ah yani dadka kula joogo war muslimow ninkan iga qabta sidaa dheh meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofkii lagu soo xadgudbo oo laga gar daran yahay isagana inuu gargaarsa karo muslinka ag joogana inay u gargaari karaan ee u heli karaan waana unsur akhaaka daaliman ow madluuman unsur akhaaka daaliman ow madluuman laakiin markaas oo u gargaa yani gargaarsigaas waa inuu noqdo alshala falshal sida ugu sokaysood maalkaaga uga cesho karta isticmaal haddaad ul intaad u qaadato kaa cararo iska dhaaf haddii uu marka yani hadba inta ou adiga maalkaaga aada uga dhacsa karto ayaad uga dhacsanaysaa maalkuna waa midka aada adiga leedahay maan sida soomaalida qaar ay u yaqaanaan oo yani yani qabiilkii oo kale in yani qabiilkii oo dhan laba qabiil marka intay isku duusho qolo walba ay leedahay annaka xaqan ku taagannahay waayo maalkeennan difaacanayna iyo waxaana waxa adiga aada leedahay qofkii kugu yimaado waa difaaco kartaa qof kaleoo muslima wixiisa ninka ugu yimaado waa ka celi kartaa haddowna iska celi karin laakiin dhulkan anuu ii xiran yahay annakaa iskale qabiilkeenna uu ku magacaaban yahay qofkii meesha ama yacni dhex degan ama yacni wax kuleba ama sifa sharciga wax ugu milkiyey haddii haddaad tidhaahdid marka maadaama qabiilkeenna meeshaan uu uu u badan yahay waa iska dilaynaa qofkii annaga naga baxsan haddaad tidhaahdid ee diinta meelna kaga ka yacni kaga laga looga soo heli maayo taas qofkuna inuu cadaaladda asaga gacantiisa ku raadiyo waxaa ka fiican sharciga inuu ku raadsado cadaaladda waayo sharcigu wuxuu dhibaa qofka daalimka sharcigu waxaan ujeedaa wuxuu qabanaa qofka daalimka bis uu qabanaa laakiin qaanuunkan qaanuunulghaabaadka ka jiro ee qof xaq le iyo qof gardaran iyo qof laga kulli waa waa qabanaan ee meesha marka waxaa ninkan qabiilkaas meeyahay haa dil war qofkan maxaa u dilaysaa ee qabiiladan annagaba daday naga dileen midkan miskiinkaamaa dadkaa dila adiga muxuu kaa haystaa midda kale ninkan gurigiisa iska joogo adiga dhib waxba k dhib kuguma ahaayo inaad dishid marna gar u yeelamaysid ayb marka taasna lama rabo alshal falshalna daabitku marka sidaas waa fastacin calayhi sulطaana marka wuxuu yahay dadka muslimiinta dhinacaaga u kaalmayso agtaada war muslimow ninkan iga qabta qaala fain lam yakun xawlii haddii un tabarteyda ayn agaarkayga haddounan ayn axadun qof min almuslimiina ka mida ka waran qaala fastacin calayhi suldaan suldaanka u kaalmayso qaala fa ina asuldaanu canii suldaanku hadduu iga fog yahay oo aananba gaari karin gaarsiina karin isagana uunan isoo gaaraynin qaala wuxuu yidhi qaatil duuna maalika naftaada ka sokay u dagaalan maalkaaga yacni ka sokay u dagaalan xataa takuuna ilaa aad ka ahaato min shuhadaa'i laakhira shuhadada aakhira markaas yacni war muslimow ninkan iga qabta waa kaa qaba waayeen muslim ama agagaarkaagii ma joogo suldaan ma leh maxaa kuu furan markaa inaad maalkaaga difaacato marka xataa ilaa aada ka dhimato waa xataa takuuna min shuhadaai ilaakhira waxaa laga qaadanaa qofka meeshaas ku dhinto xagga hawaabka shahiidow ka yahay laakiin shuhadaau laakhira la yihi shuhadaau dunyaa ma aha oo ninkan waa la dhaqaa waa la karfaninaa waa lagu dukanaa xukunka shahiidka lagula marka in shahiid ulaakhira iyo inuu jiro shahiid yani xagga xukunka adduunyada iyo yaa meeshaas laga fahmaya ow tamnaca maalaka ama aada maalkaaga ninkaa ka ceshato waaya waxaa kale bacdu ahlilcilmi ka hadlaan haddii waxaas maalkaas uu yahay wax iska yar iyo hadduu wax badan yahay ka waran alimaamu nawowi wuxuu leey lama kala qaadin meeshaan oo waxaa la yihi qaatil duuna maalika ama ha yaraada ama ha weynaado waa inaad ku dagaalami karto bacdi ahlilcilmi waxay leeyiin maya wixii weyn waa yaa lagu dagaalamaya lakiin wixii iska taafiha ama iska yar hadda inaad dhibka weynba kusii aad adna ku gasho waxna ma fiicna naam qofku waa iska dhaafaya isaga haddii la dilo waa la garta isaga hadduu wax dilana isagoo xuduudda sharciga ku taagan oo wax dilo waxba looma haysto leanna ninkaa kale wuxuu ku dhintay fii ma'duunin sharciyin shay sharciga dhexdiisa lagu idmay oo ku dhex dhintay wax la siinayo malaha kafaaro laguma laha diyo laguma laha qisaasna warkeed badaa wabihi qaala aqbaranaa qutaybatu qaala xadaثana layثu can ibni اlhaad an amri bni can camri bni quhaydin اlgifaariy can camri bni quhayd algifaariy ayuu yihi sida saxdaana waxay tahay can camrin can quhayd waa sidaas meeshaa marka ibnu xajar wuxuu yihi asawaabu camru bnu abi camrin mowla lmuطalib can quhayd sidaasaa sawaaba kamaa yani fii riwaayati cabdillahi bni saalix sida ay tahay ee mizi tahdiibu lkamaalka uu ku keenay xaafid ilmizi tahdiibulkamaalka wuxuu towhiimiyey oo wuxuu yihi hadihi riwa riwaayada dambe cabdullaahi bnu saalix hadihi الriwaayatu hiya sawaabu in shaa allah wriwaayaة qutaybata waa midaan waman taabacahu wahamun wallahu aclamu sidaas ayb marka can camrin can quhaydin algifaariy waayo quhayd ibni muطarif algifaariy ayaa la yihaha wayuqaalu camru bnu quhaydna waa la dhahay qiila liquhaydin hada suxbat ayuu leeyahy nasaa-i bisaa u wariyey can abi hurayrata qaala jaءa rajulu ilى rasuuli اlah sal l slam faqaala ya rasuula اllah ara-ayta in cudiya calaa maali bal ka waran haddii maalkayga lagu xadgudbo qaala faanshid billaahi fanshud billaahi ilaahay ku dhaari ama ilaahay ku waani qaala fain abow calaya hadday korkayga diidaanna qaala fanshud billaahi qaala fain abow calaya qaala fanshud billaahi qaala fain abow calaya qaala faqaatil dil la dagaalan dheh fain qutilta fa fi ljannati wain qatalta fa fi nnaar haddii lagu dilo jannaad ku jirta haddaad wax dishana asagaa naarta ku jiro mutaysanaya naarta qofkan marka uga wada waxa isagoo muslima lala dagaalaa uga wada qofka adiga maalkaaga kusoo xadgudbaayo wuxuu noqon karaa muslin wuxuu noqon karaa gaal soo maha haddii marka isagoo muslim a lagu yidhi ka cesho fa huwa fi naar wain qatalta fa fi nnaari naaruu mutaysana adiga dagaalka aada la dagaalayso macnaheedu maaha waa gaal ma aha yani keliya maaha waxa lala dagaalo gaal keliya ma aha mararka qaara qof muslima dagaalkiisu uu bannaanaa karaa laa laabudda marka inay kala saaran tahay waa kan i kan qofkan adiga maalka kaa dhacayo kusoo weerarayo diinta ugama baxayo taas ayb laakiin adiga waxaad ruqso u haysataa cudwaankiisa inaad iska celisid wabihi qaala akbaranaa moxamed bn cabdillahi bn cabdilxakam can shucayb bni leyth qaala ahbaranaa marka waxaa kaloo xadiidka hadda laga qaadana marka hore inaad iska ehbisid dagaalkaba ha ku bilaabine warniyow iska keydaa war maalkan anaa iskale ni hay dhicin xoogaa inaad mar war ilaahay ka cabso markaad ehbiso ka gadaale inaad la dagaasho laakiin haddii hadda uu fursadba aada u weyso waqtigan waxaa hadda lagu dagaalamayo xabadiio hore kasoo bilaabayba markaasoo kale dee eheb iyo baabka waqtigeed ma joogto haddaad marka ka difaacatood adigana markaas yacni la dagaasho ku dhinto xabadaada uu ku dhinto waxba laguma hayso leanna isagaa cismadii ou lahaa kasoo tegay hadda gaalna ma aha hadduu muslim ahaay ogow ayb wbihi qaala akbaranii cubaydاllahi bnu fadaalata bni ibraahima الnaysaburiy qaala akbarana leyثu can ibn اlhaad can quhayd bni muطarifin اlgifaariy can abi hurayrata ana rajula jaءa ilى rasuuli اllahi sal ll slam faqaala ya rasuula allah ara'ayta in cudiya calىa maali qaala fanshud biاllahi qaala fain abow calaya qaala fanshud biاllah qaala fain abow calaya qaala fanshud biاllah qaala fain abow calaya qala faqatil fain qutilta fafi اljana wain qatalta fafi الnaar saddex jeer buu ehbinaa marka riwaayadan marka maxaa ku cad quhayd bni muطarif aaba xadiidka iska laho warinaya midda cabdالlahi bni saalixna can camrin can quhayd qaala baabu man qutila duuna maalihi qofkii la dilo maalkiisa ka sokay tii hadda marka waxay ahayd tarjamadii hadda ee qofku wuxuu samaynayo waa dagaalamaa midaana ninkii lagu dila ka waran maalkiisa iyadoo isagoo difaacanayo wabihi qaala akbaranaa mxamed bn cabd اlى aclى qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa xaatimu wahuwa bnu abi صagiiraةa albصriy hiqat can cmr bni dinaari can cabdillahi bni cmri qaala samictu rasuula اlahi sal slm yaquul man qaatala duuna maalihi faqutila ee la dilo fahuwa shahiid wabihi qaala akbaranaa mxamed bn cabd llahi bni baziic qaala xadaanaa bishr bnu اlmufadl can abi yunus alqushayriy abu yunus waa xaatim xaatimkii hadda aan soo marnay can camri bni dinaari can cabdillaahi bni safwaana cabdullahi bni safwaan bni umaya wey safwaan ibni umaya dhalay aabihii waa saxaabi waana macruuf ninkii duruucda nebiga ka amaaday uu ka amaaday xunayn waayo isagana ibnu zubayr isagoo la jiraa la dilay wahuwa mutacalliqun biastaari lkacba isagoo kacbada ku dhegan daahiyadeeda lagu dilay ninkan ayb ibnu sacad sidaasuu dabaqaadka ku sheegay muslim iyo nasaa-i ibnu maajaha ayaa ayaa xadiid ayaa u wariyey waxaad dareemaysaa marka dadka hadday fidnada ka badata mararka qaar xataa xurmada waa xurmadii kacbada xataa waa la hilmaamaa ninkan hadda waa nin muslina keliya bimujarad anaa siyaasa iiga soo horjeedaa bis waa wax loo dilay yani waayo waxaa loolan waxaa jiray marka loolan xukun ou ahay hadda waxa yani maka loogu soo duulay cabdullahi bni zubayr lagu dilay ninkanna isagoo kacbada ku dhegan lagu dilay la yaab male marka adduunyada marka annagu marka waxaan le waxyaabo badanaan la yaabaynaa kacbadii daaheedii nin ku dhegan oo haddana muslim ah ayaa liajli marka siyaasad kala fogaatay iyo darteed marka inta loo banaystaa loo dil loogu dila ayb can cabdillaahi bni safwaana can cabdillahi bni camrin qaala samictu rasuula اllahi sal l slm yaquul man qaatala duuna maalihi faqutila la dilo fahuwa shahiid wabihi qaala akbaranii cubaydullahi bnu fadaalata bni ibraahima annaysaabuuriy sidaasaa dhigan laakiin waa annasa-iyu waay wahuwa abu qudayd hiqatun habtun rawaa lahu الnasaa-iy qaala akbaranaa cabdullaahi wa cabdullahi bni yaziid almuqri almaki qaala akbaranaa saciidun wa saciid bnu ayuub ثqة hbt qala xadaثna abu اlأswad mxamed bnu cabdالرaحman huwa اlmadaniyu yatiimu curwa ayaa la dhihi jiray ثiqat rawaa lahu asxaabu الkutb الsitة can cikrimata can cabdالlahi bni cmr bn الcaas ana rasuula اlahi sl slm qaal man qutila duuna maalihi qofkii maalkiisa ka sokay la dilo madluuman isagoo laga ku laga gardaran yahay uu yahay falahu اljanة jana usugnaatay qofkii maalkiisa ka sokay lagu dilay iyada oo laga gardaran yahay madluum isagoo ah madluum marka isagooda ku socdo waayo intii sharciga u ruqseeyey ayuu ku socday isaga ma gardarnayn mararka qaar da maalkiisii ka badan haddii uu raadinayo isagoo ka badan raadinaya asna haddii la dilo marka wabihi qaala akbaranaa jacfar bnu moxamed bni اlhudayl wahuwa alkuufiyu sibdu abi usama abu usama awow u ahaa xamaad bnu usama ثiqة صاaxibu xadiiث rawaa lahu النasaaئي qaala xadaثna caaصm bnu yusufa whuwa اlyarbuuciyu abu cmr alkhayaaط ثiqaة rawaa lahu الbخaariي والتirmidiyu والنasaaئiyu bacd nusq caamiray qoraayaan waana taصxiif qaala xadaثna sucayr bn اlkhims abu malik الtamimiy w abulأxwas saduq lah awhaami uu leeyahay maya lahu can muslimin muslima wuxuu ka wariyaa hal xadiid oo waswasada ku saabsan tirmidi nasaa-ina waa u wariyaan muslimna halkaa xadiid can cabdillaahi bni اlxasan huwa cabdullahi bn اlxasan bni اlxasani bn cali bn abi aalib alhashimiy almadaniy abu moxamed hiqat jaliil اlqadri can cikrimata can cabdillahi bni camrin qaala qaala rasuulu lahi sal l slam man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid wbihi qaala akbarana cmr bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya bnu saciid qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanii cabdullaahi bnu xasan can ibraahima bni muxamed bni طalxata huwa abu isxaaq almadaniyu hiqat anahu samica cabdاllahi bni camrin radia allahu canhuma yuxadiثu can الnabiy sal l slm qaal man uriida maaluhu qofkii maalkiisa la raboodo bigayri xaqin xaq la-aan faqaatala dagaalamo faqutila la dilo fahuwa shahiidun qaala abu cabdiraxmaan hada khaطأn wsawaabu xadiidu sucayr bni اlkhims ayb marka kan maxaa muxuu leeyahay cabdullaahi bnu xasan can ibraahima bni moxamed uu yihi anahu samica cabdullahi bni camrin ka kalena cabdullahi bn xasan wuxuu ka warinaa cikrima midkaasuu rajaxay marka wabihi qaala akbaranaa axmed bnu sulaymaan qaala xadaanaa mucaawiyatu bnu hishaam qaala xadaanaa sufyaan can cabdillaahi bn اlxasan can moxamed bn ibraahima bni طalxata can cabdillaahi bni camrin qaala qaala rasuulu lahi sal l slam man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid wabihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim waqutaybatu walafdu lisxaaq qaala akbaranaa sufyaan can izuhuriyi can dalxata bni cabdillahi bni cawf dalxahan marka waa dalxata bni cabdillaahi bni cawf aلzuhriy almadaniyu alqaadi yulaqabu biطalxata nada waa ibnu akhi cabdiraxmaan cabdiraxmaan walaalkiisaa dhalay adeer u iyo cabdiraxmaan binu cawfa adeer u ah hiqatun mukthirun faqiih bukhaari iyo asxaabu sunan ilarbaca u wariyaan muslim keliyaan u warinin kutub sita ee aima alaima sita can cabdillahi bni camrin qaal ahy can saciid bni zaydin can الnabiy sal l slama qaal man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid mukhtasarun wbihi qala xadaanaa isxaaq bnu ibraahim qaala ahbaranaa cabdatu qaala xadaanaa moxamed bn isxaaq can الzuhriyi can طalxata bni cabdillahi bni cawf can saciid bni zaydi can الnabiy sal l slm qaal man qaatala duna maalihi fahuwa shahiid wabihi qaala ahbaranaa axmed bnu nasri qaala xadaanaa almu'ml can sufyaana can calqamata bni marhad huwa alxadramiyu abulxaariث alkuufiyu hiqat can abihi qaala qaala rasuulu lahi sal l slam man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu lmuhanaa kan hadda marka marfuuc waa musnad wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu lmuhanaa qaala xadaanaa cabduraxmaan qaala xadaanaa sufyaan can calqamata can abi jacfarin abu jacfarkan waa moxamed bnu cali albaaqir qaala qaala rasuulu lahi sal l slam waa mursal marka riwaayadan man qutila duuna madlamatihi fahuwa shahiid maalka laga dulminayo ka sokay qofkii la dilo waa shahiid qaala abu cabdiraxmaan xadiidu mu'amalin khaطa'un xadiidka mu'amal ee hore khaطa'un waay wa sawaabu xadiidu cabdiraxmaan sawaabkuna waa kan cabdiraxmaan ibnu mahdi marka irsaal iyo isnaada iscaa itisaal wasli irsaal ayaa iscaarida irsaalkau rajaxay marka hadda halkan qaala baabu man qaatala duuna ahlihi qofkii dagaalamo ahalkiisa ka sokay u dagaalamo ehelkiisa inuu difaaco oo cirdigiisa iyo sharafkiisa marka qofka naftiisa iyo maalka inuu difaaco waajib ma ku aha hadday dhacdo inuu yacni maalkiisiina uu iska dhaafo hadda oo uunan ku dagaalamin waajib ma uga dhigaayo naska ilaa ilaa maalkaaga ku dagaalan lama dhihin laakiin ruqsoo haystaa hadduu dagaalama u ku dhintana shahaado weelaa haddii kalena ee uu wax ku dilana isaga waxba looma haysto hadduusa xadgudbi naftuna waa la mid oo ah bacd alaxaadiid marka waxay leeyiin kun cabdallahi almaqtuul walaa takun cabdallahi alqaatil ha noqonin haddii marka de ehelkaagii iyo meesha aynan ku jirin oo ay noqoto adiga markaas uun inaad marka cuhmaan ibnu cafaanna radia allahu canhu waa kii ma dagaalamin cuhmaan radia allahu canhu waa la hareereeyey dadka gardarana hareereeyey ma dagaalamin bal waxaa la yidhi mucaawiye iyo dad badan waxay dhaheen ciidan makuu soo dirnaa waa diideen taas marka inaynan waajib ahayna laga qaadanaa soo maaha laakiin cirdiga maadaama zina iyo foolxumo kale iyo ay ka dhalanayso asaga mar walba qofku waa ilaa waa difaacaan kaas asaga macnaa ma sallimaayo cirdigiisao yani saa rabtaan yeela idhaafa un ma dhahayan marka laba saddexdaa isku mid lagama dhigin axaadiidta iyo siiradan isku mid ka dhigaynin bacdi naas oo waxaas dhan isku mid u yihiinoo waxaa jira dad iskaga eedeynayo dad isaga caynayo laakiin waxyaabahaas ictibaar male dadku cayda waa wada yaqaanaan ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa cayda dadka dhan kullu axad yuxsin qof kasta inuu wax caayo waa waa wanaaji ka waa aqoon karaa laakiin inuu mas'alo burhaaniyo oo uu si cilmiyan u doodo dadka dhan ma keeni karaan marka uu qofku wax sheegayana inuu dad ka qosqosilsiiye iyo inuu dad caayo waxaa uga fiican inuu masaa-isha diiniga uu guda galo qala cabdالرحman xadii qala babu man qatla duna ahlihi wbihi qala akbarana cmr bnu caliyin qala xadaثna cabdالرaحman bnu mahdiy qala xadaثna ibrahim bnu sacdi can abihi can abi cubaydata bni muxamed wa abu cubaydata bnu muxamed bni camaar bni yaasir maqbulu rawa lah asxaabu sunan اarbaca can طalxata bni cabdillaahi bni cawfi can saciid bni zaydi can الnabiy sal ه slm qaal man qatla duna malihi faqutila fahuwa shahiid wman qaatla duna damihi fahuwa shahiid wman qaatla duna ahlihi fahuwa shahiid ibnulmundir marka wuxuu yidhahdaa cumuumaa ku jira qofkii maalkiisa isagoo u dagaalamaayo dhinto fahuwa shahiid cumuumaa ku jira ayb waxaa laga soo reebaa buu leeyahay suldaan haddii nin suldaana uu yahay wax maalka adiga kaa qaadanayo maalkaaga kaa qaadanayo nin madaxoo suldaana uu yahay marka laga reebo midda middaas iyada yacni wuxuu tilmaamay mid cumuumkan marka kaasaa ka hara ka baxayo waayo xadiid baa marka wuxuu ahaa wa in akhada maalaka wajalada dahraka iska dhaaf iska dhaaftaas marka ama yacni hala dagaalaminta waa haddii marka maal iyo adiga inuu ku ciqaabayo dhabarka kaa garaacayo bisaa la sheegay inta cirdi laguma sheegin in loo soo raro waa waa waa wareer xadiidkan waa in akhada maalaka wajalada dahra ku yiri ciqaab adiga dhabarkaaga ku dhacaysa iyo maal ou kaa qaata iyo dhibka weyn ha us ha u keenin waayo waxaa laga warramayo soo ma fahmi qaara marka waxaan la yaabay marka u fasiraayo dhahay wa in akhada maalaka wajalada dahraka waxaa laga wadaa bixaqin hadduu maalka kaaga qaadanayo yani hataa tarkiibkii baaba waa marka waa in in la dhaho maa loo baahanaa taas hadduu xaqi wixii lagugu lahaa lagaa u kaa qaadayo yani sabar adeec wa in akhada maalaka maa la dhihi lahaa warse dadku wax u dhadhansanayaan waxaa la yaab le dad lagu sheegayo cilmi badan iyo luqaday yaqaanaan iyo oo haddana waxaad arkaysaa yacni inta soo muuqdaan waxaas sheegaya in akhada maalaka wajalada daaraka waxay tahay war ninkan xataa hadduu xadgudub noocaasa kugu sameeyo iska adeeco haket wixii macsi aan ahayn ku adeec waayo macnayeedu ayb soo ma garanin haddana wuxuu kuleeyahay haddii ka waran yacni hadduu kufsanaayo xaaskaagii iyo ka warranay kuleeyihin ee xadiidka kufsiga maba ka hadlinba kanin wa in akhada maalaka wajalada dahraka bisaan joognaayo xaggeed u socotaan idinka ayb marka meeshaas marka bacduhumna waa cillo iyo wax qaar gelinaya jira ziyaadadaas laakiin culimo badanay ziyaadadaas agtooda saxiix ka tahay dadka saxiixa agtooda ay ka tahayna tawjiihoodu saas waay meeshaa marka ibnulmundiraana sidaas marka wuxuu leeyahy ishraafka kitaabkiisa ishraafka suldaankuu kasoo reebay ibnulmundir ayb ibnulmundirna min aimati salaf ee fiqi iyo xadiidba jamciyey waaye ayuu ka mid yahay khilaafka iyo ijmaacaadkana iyo aada u kala yaqaana ayb waxaan un haddii afar beri siyaasad inta lagaga dhigo hadhow haddana qofkii si kale u hadlaa berri ma aqaan yani aan arkaynaa oo haddana si kale berri haddana meel kale taagan waxyaabaha marka waxaa fiican inuun cilmi lagu qaato bis qaala baabu cilmigu ma isbedelayo laakiin afkaarta waa isbedelayna dadkan marka afkaaray soo qaadanayaan diinay ka dhigayaan afkaartii hadhow marka xoogaa waa la lama quruxsanaanayso waa laga tega laakiin hadday marka hore cilmi wax ku dhisi lahaayeen noqnoqodkan tirada badan iyo isbedbedelkan waa yaraa lahayn haddii la isbedelana qofka wuxuu kasoo noqonaa shay ou qalad u fahmay oo cilmigii ka dhu meel ou ka dhumay oo cilmi saxiixa ou helay ayb qaala baabu man qaatala duuna diinihi qofkii u dagaalamo diinkiisa ka sokeeyo bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu raafic moxamed bnu ismaaciil bnu ibraahim qaala xadahanaa sulaymaanu yacni ibna daawuud alhaashimiy qala xadaanaa ibraahimu can abihi can abi cubaydata bni moxamed bni camaar bni yaasirin can طalxata bni cabdillaahi bni cawfin can saciid bni zaydi qaala qaala rasuulu lah sal l slam man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid ahlkiisa ka soka qofkii la dilo waa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid waman qutila duuna diinihi fahuwa shahiid waman qutila duuna damihi fahuwa shahiid marka xadiidka daadaan wain akhada maalaka wajalada dahraka ma wuxuu dhiiri gelinaa dadka madaxda inay dadka iska garaacaan oo ay maalkooda qaataan mau dhiiri gelinaa yani iska waxaan ka tegay yani shubhadaas waxay leeyihin haddii xadiidkan la qaato waxaa ka dhalanayso dadka madaxda inay iska noqdaan dad dadka garaaco oo maalka ka qaato maya xadiidka nebiga ma dhihin ha laga qaato ma dhihin nebigu wuxuu ka hadlay xaalad hadday dhacdo sida loola tacaamuli lahay yani ha xaalad markay dhacdo sida loola tacaamuli lahay waxay la mid tahay aakhiri zamaanka waxaasi waxaasaa la arkaa waxay waxaas waqtigaasay imaanayaan marka maahan in la leeyahay ha yimaadaan hana la sameeyo inuu nebigu dhahayo ou dhahayo sala allahu calayhi wasalam marka xaaladou tilmaamay hadday dhacdo qofka muslimka maxaa u fiican taasu ka hadla nacam marka inaad boqol dollar mafaasid waaweyn ugu dhacdo sow kama roona inaad iyada iska iska iska dhaaftood iskaga sabartaba ama wax lamida nacam run marka la fiiriyana dadku wayba sameeyaanba saas laakiin yacni waa un hadal tira iyo un wax qofka waxaa laga yaabaa hadduu waxyaabaha sheegay meesha uu joogo waxyaabo maal in looga qaado weliba xaq darro looga qaadayo wa dalal gaalo ah ama dalal kale xataa oon yacni dadkooda muslimiin iyo yihiinoo in lacag laga yani yani aan sharcigu ka qaadin in laga qaadayo haddana uu leeyahay warniyo inta dhib ii imaa lahay marka dukaankiisa gadashadiisuu xoogaagaas ku bixinaan qof kalena hadhow marka waxaasaad qabtaay uu leeyahy wain akhada maalaka wajalada dahraka aa dadka u akrinayay ku leeyahay adiga maxaa lacagtaas u bixinayn qaala baabun baabu man qaatala duuna madlamatihi qofka u dagaalamayo bihi qaala akhbarana alqasim bnu zakariya bni dinar qaala xadahanaa madlamada marka waa wax kasto ama yani nafay noqon kartaa maalay noqon kartaa wahaakada qala xadaanaa saciid bnu camrin alashcahiy abu cuثmaan alkuufiyu hiqat muslim iyo nasaa-iya u wariyaan qaala xadaanaa cabharun waa cabhar bnu اlqasim aلzubaydiy alkuufiyu hiqat rawa lahu asxaabu اlkutub الsita can sawaadata bni abiljacd huwa aljucfiyu maqbulu rawa lahu الnasaa-iy can abi jacfari qaala abu jacfar اlbaaqir kuntu jaalisan cinda suweyd bni muqarinin ayaan fadhiyay agtiisa suweyd waa saxaabi oo kuufa degay faqaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal l slam man qutila duuna madlimatihi fahuwa shahiidun weyaan hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi asxaabi